barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha nofembarna waa kow iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu waa ibraahim xasan daanduley
dhalinyaro badan baa ka faa'iiday oona ka faa'iidin doonta jabfeerkan siday dahabshiil group ay u caddeeyeen e dahab south west soomaaliya dhan south central soomaaliya dhan bay rabaan kambanigooda inay gaarsiiyaan waxay cadee ka caddeeyeen meesha inay konton shaqaale qaadanayaan ayna raadinayaan kaasi waa guddoomiyaha ururka fursad fan deeq maxamed afrika oo ka hadlaya bandhig shaqo loogu abuurayo dhallinyarada soomaaliyeed oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha oo aad maqli doontaan
qalanteeda ka caashaqo ma dhabo naftaydo ani dhamac maygu shiday ma
ya salaam waa dhalanteed iyo codkii axmed zaki oo ka mid heesaha aanu idiin hayno intaas oo dhanna dhegaystayaal waxaa ka horrayn doona warkii caalamka tobannaan kun oo ruux ayaa maalintii saddexaad ka dhigaya bannaanbaxyo dalkan maraykanka kaas oo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee donald trump xalay dad badan ayaa isugu soo baxay magaalooyinka new york portland oregon iyo chicago iyo sidoo kale gobolka california dadkaas ayaa waxa ay ku qaylinayeen erayo ka dhan ah ama lid ku ah madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump
weerar ismi daamina oo lagu qaaday qunsuliyadda jarmalka ee masar shariif ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay afar qof in ka badan boqol qof oo rayad u badnaana ay ku dhaawacmeen tiradaasi dhimashada oo aan rasmi ahayn ayaa laga soo xigtay saaka oo jimcaha dhakhaatiirta cusbitaalka dadka dhaawaca gaaray oo cusbitaalka la dhigay ayaa qaarkood xaaladooda laga dayrinayaa maalin mintiliinta talabaan ee waqooyiga afghanistan ayaa waxa ay waxyeelo xoogla u geysteen dhismaha qunsuliyadda kadib markii halkaasi ay saacado rasaas ka socotay iyadoo qaraxana ay ku fuliyeen baabuur weyn oo lagu soo raray waxyaabaha qarxada
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaas kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda bandhig shaqo abuuris oo uu soo qabanqaabiyey mashruuca fursad fan kaasoo hadafkiisu uu yahay in dhallinyarada shaqo loogu abuuro dhallinyarada soomaalida ayaanan xilligan haysan suuq shaqo oo wanaagsan waxaana barnaamijkan lagu doonayaa inay isku arkaan shaqo doonayaasha iyo loo shaqeeyayaasha si ay u wada hadlaan fursadna ay sidaasi ku timaado waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa guddoomiyaha fursad fan deeq maxamed afrika ka wareystay mashruucan waxaana uu ugu horreyn uu weydiiyey wax diiradda lagu saarayo waxaan ka eegnay saddex meel saddexdaas meelna sidaan ugu eegnay waxay ahayd jaamacadihii baan waxaan siinay fursad ay ugu hadlaan iyaga naftirkoodaba ay u caddeeyaan dhallinyarada iyo shacabka waxa hor istaagsan dhibaatooyinka iyaga hor istaagsan iyo shaqola'aanta haa iyo su-aasha aan weydiinay waxay ahayd jaamacadaha soomaaliyeed ma soo saaraan dhallinyaro oo xirfado leh sida ay suuqa shaqada ay ugu faa'iidaystaan ha so taas baan weydiinay taa waa tan jaamacadaha dhinaca kale aan ka eegnay waxay ahayd ganacsatada oo waddankan jooga ganacsatada ugu waaweyn baa panelka fadhiyey iyo kuwa kale oo mediumka ahaa iyagana su-aasha aan weydiino waxay ahayd ah, ma idinkabaa dhallinyaro oo oo enough ahayn aad ah, qaadanin mise dhallinyaradaba sida la sheego dhallinyaro xirfad leh ma jiraan so inoo caddeeya dhallinyarada ma xirfad fi- fiican lahayn quality fiican lahayn mase idinkii baa dad ajnabi ah bannaanka ka keenayo so taasna iyagana jaanis bay u heleen ah, w- waxyaalo badan baa nooga soo baxay oo insha allah qoraalladana aan soo deyn doono ah, mar dhow Um, dhinaca saddexaadna waxay ahayd tan dowladda waa la ogyahay dowladda shaqooyin badan baa ka soo baxa bil kasta intaasoo shaqooyin baa lasoo dejiyaa websaatyada lagu soo dejiyaa so dhallinyaradana dowladday ah, waxay fursad u heleen inay weydiiyaan shaqa- shaqooyinkaas soo wada baxayo sidee loo helaa jidkee loo maraa ma in adeer in adeernimo qaraawo qaraawnimo maa laisku siiyaa mase sharciyaa jiro si ama jid loo mara baa jira taas inoo caddeeya taasna wax warar fiicana ka soo baxay waxaa joogay agaasimaha shaqadii shaqaalaha oo aad waxay ahayd panel oo si aad loo xiiseynayay Um, so waxyaalahaas oo aan nooga soo baxay so had Eh, banaalkan xiisahan wuxuu ahaa rabnaa inaan dul istaagnan ganacsatada eh, su-aasha la weydiinaya ah maxaad u doorbidisana jaaniibta maxaad dad aan enef ahayn eh, dad aan aan xirfadoodu buuxan u qaadanaysaan idoo dad xirfadii le- la helayo taa maxay ku jawaabeen um, iyagii ganacsatada naftirkooda ah, waxay marayaan level oo ah iyagii baa dad quality doonaya hadda hadda iyagii haa dadka ajanan- oo ajnabiga oo bannaanka laga keenayo iyo kuwa gudaha jooga eh, isku jaanis ma helaan ilan walaalaheena gudaha jooga ma haystaan madalo iyo platformyo oo jofeerkan camal ah oo si xa- oo xaq ah ay ugu tartamaan shaqada laakiin qof oo bannaanka jooga oo fursado ka fiican oo leeyahay ah, internet wuu ku xiran yahay wuu og- wuu wuu og yahay sida oo websiteyada iyo- iyo- iyo shaqooyinkan ah, loo laadiyo Um, ah, dhiciifad um, in yar baa jirta oo oo oo oo la ah, social media isticmaasho laakiin xal baa jiro oo ah um, hadda job fairkan xal wuxuu u noqonayaa ganacsatada oo wadanka jooga meeshaanay madaladan oo saan camal ah, job fairka camal ah, waxay ka heli karaan eena ka helayaan sida iyaguna u u caddeeyeen dad dhallinyaro oo xirfad leh oo fiican hadda laazim maahan inay bannaanka ka raadiyaan hadda combany hadduu doonayo qof oo engineer ama electrical engineering waxaas iyo website oo linkedin la dhaha buu galayaa wuu raadinayaa qof ajnabi buu keensanayaa laakiin anaga dhallinyaradeena weli si fiican oo uma isticmaasho oo mana uga faa'ido website-kan oo oo linkedin la dhaho laakiin anaga hadda waan ah, taasna waan waan garanay so hadda waxaan as fursad fan ahaan waxaan ah, taasna waan eegaynaa taasna xalan rabnaa inaan u keeno insha allah um, saddex bil gudaheeda waxaan rajaynaynaa inaan xal aan u keeno aan, aan u fududeyno ah, ah, k- loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka meel oo online ah ee isugu imaan karaan oona free ah hadda combany hadduu doonayo inuu qof engineering oo oo shaqo siiyo la- waa lacag inuu website siiyaa oo Kadib waxay oo- oo sii- xayeysiyaa laakiin anaga free baan doonaya Eh, maxamed deeq eh, loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka dhallinyarada ah ee maanta wada hadlay eh, fahamkooda intee buu la ekaa ma rajaynaysaan in suuq shaqo maanta uu ka furmay buugfeerka dhexdiiso dhallinyaro badan oo shaqalaan saaka ahay ay beri iyo maanta ka faa'idi doonaan ee shaqo helaan ha waa dhalinyaro badan baa ka faaid ka faa'iday oona ka faa'idi doonta ah, ah, ah, jabfikan Um, siday um, dahabshiil group ay u caddeeyeen ah, e-dahab um, south west soomaaliya dhan uh, south central soomaaliya dhan bay uh, rabaan kambanigooda inay gaarsiiyaan um, waxay cadee ka caddeeyeen meesha inay konton shaqaale qaadanayaan ayna raadinayaan so taasna waxay ku xiran tahay dhallinyarada meesha imaanayo xirfadooda iyo levelkooda iyo qualitygooda iyo siday u heli karaan so taasna fursado badan bay u tahay dhallinyarada so kontonka dhalinyaro ay ay e-dahab qaadan doonaan waxa- Dahabshiil ah.
ha oo ay dahabshiil ah waxaan rajaynaynaa in ay ugu badnaan dadka cviyadooda meeshaan looga qaaday inay ah, inay naqdaan Ah, waxaa kuu soo haray ah, dahabshiil isla dahabshiil group um, somtel iyagana um, si fiican bay u soo galeen suuqa oo south centralka iyagana dhallinyaro badan bay qaadanayaan so waxaan rajaynaynaa ah, ilaa toddobaatan toddobaatan ilaa iyo boqol dhallinyaro inay shaqo ka heli doonaan um, job fairkan Eh, dhallinyaradaad la hadasheen ilaa iyo hadda caqabadaha waaweyn marka laga yimaado arinta beelaha iyo qabiilada waxyaabaha qaar baad hadda mooda in laga soo gudbayo oo shirkadu dhexdooda tartan uu jiro tartan hadduu jirna loo baahanya inay taya timaado maxay idin sheegeen
tan ugu horeysa ay noo sheegeen waxay ahayd waa madasha ay iskugu imaan karaan labadaas hal dhinac kambaniyada waa hadday doonayaan inay sidaan hadda u sheegaya hadday doonayaan inay shaqo soo dejiyaan lacag baa ka- ka baxaysa madal ma jirta ama platform ma jiro oo free ah dhallinyaradana waa shaqo badan waa inay geliyaan siday shaqadaas u helaan so annaga waxaan rabnaa ujeedadana waxa- waxa waaye inaan madal oo free ah inaan dhallinyaradan usoo bandhigno taasna waxay taasna dhallinyaradan waan ka daraynay inay taas ka maqan tahay caqabadda ugu weynaa taas ah annagana taasaan rabnaa inaan buuxino ama job fair ha ahaado ama platform oo online ah ee labadaba iskugu imaan karaan si aad u fudud kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha mashruuca fursad fan deeq maxamed afrika waxa uu muqdisho ugu warramayay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegaysanaysaan washington magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay soomaali badani ay degan tahay qaarkood waxa ay ka shaqeeyaan goobaha laga qodo shidaalka ah halka qaar kalena ay abuurteen ganacsiyo ay iyaga leeyihiin haddaba waryaheena v o a jaamaca buule jaamac ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay edmonton gobolka alberta waxaana uu noo soo diray warbixintan nolosha qurbaha ee dhallinyarada dhegaystayaal waxaa lagu tilmaamaa mid aad u culus oo had ya jeer ay dhallintu kala kulanto amuurra ad adag oo guul iyo gardarraba ay wakhti iyo tamar badanba ku dhumiyaan sida ay u xallin lahaayeen dalka kanada khaasatan magaalada edmonton ee caasimadda gobolka alberta waxay ka mid tahay meelaha ay soomaalida badani ku nool yihiin islamarkaana ay joogaan dhallinyaro aad iyo aad u fara badan oo intooda badan ka xoogsada soo saarka shidaalka hase ahaatee waxaa kale oo jiro dhallinyaro kale oo ayaguna aan yarayn oo dhinaca waxbarashada ku foolan dhanka kale waxa aad maqli jirteen idaacadaha muddo sannado ahba dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo iyaguna lagu dilay isla gobolkan khaasatan magaaladan iyo nawaaxigeedaba haddaba qofka dhallinyarada ah ee ku nool qurbaha culaysyada noocaasana ay soo wajahaan islamarkaana ay u dheer tahay mas-uuliyadda qoys ganacsi iyo weliba waaridnimo ku cusub sidee ayuu qofka dhallinyarada ah oga dabaalan karaa nolosha qurbaha waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed cabdulaahi ismaaciil iyo marwadiisa nasre cabdicasiis cartan oo dhowaan ubad uu ugu dhashay magaalada edmonton islamarkaana laba ganacsi oo mid uu afar jirsaday kan kalena uu haatan hor leeyahay
waa hagaaga waxaad dhegaysanayseen warbixintii uu waryaheena v o a jaamaca buule jaamac uu nooga soo diray magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada oo uu haatan ku sugan yahay halkaad weli nagala socotaana waa washington dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada kaalimihii suugaanta ee aan idinku talagalnay maanta barnaamijkeena dhallinyarada maanta
dhalanteeda ka caashaqu ma dhabo naftaydo ani dhamac ma igu shiday Ah, ma isaagu ani dhamac ma igu shiday Ah, ma isaagu dhalanteed ka caashaqu ma dhabo naftaydo ani dhamac ma igu shiday Ah, ma isaarigo ani dhamac ma igu shiday Ah, ma isaarigo qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawo dheelayaayo igu dheelayaawo qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dhayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawo dheeldheelayaayo igu dheelayaawo adna adna adna ma aanad daadine nacab dhuumanaaye dhalanteed runoodayo reerkaan dhisaynaa inay yahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaye waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaya adna adna adna ma aanad daadine nacab dhuumanaaye dhalanteed rumuudayo reerkaan dhisaynaa inay yahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaye waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii waaya waxa layga soo dhacay nafsiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay Ah, adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay way adigaan ka dhiibay waxa layga soo dhacay nafsiyow dhankaago dhagar caashaqiga galay Ah, adigaan ka dhiibay dhagar caashaqiga galay Ah, adigaan ka dhiibay wali waxaan dhul sugayaa dhib wuxuu imariyo
waxaa layga soo dhacay nafsi how dhankaaga dhagar caashaqiga galay ereyadaas waxay ka mid ahaayeen codkii macaana ee fanaanka axmed zaki waxaad weli naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos idinkaga imaanaysa washington
markaana aan u gudubno ibraahinow dhinacii maaragtay xoolo dhaqatada dhaqaalaha ama dhaqashada xoolaha nool ayaa ka mid ah lafdhabarka dhaqaalaha soomaaliya sidaas daraaddeedna dhallinyaro badan ayaa barata kuliyadda xanaanada xoolaha waxaa ka mid ah dhallinyaradaasi cabdiwahaab indha calanle oo ku nool dalka finland waxauu halkaas ku bartaa xanaanada xoolaha cabdiwahaab ayaan marka hore weydiiyey waxa uu ku doortay kuliyadaasi xanaanada xoolaha dhigtaa waa waa sidaad u sheegtay finland baan joogaa waxaana ka dhigtaa xanaanada xoolaha waxaan bilaabay labadii kun iyo shan iyo tobankii wuxuuna dhamaanaya labada kun iyo toddobiyo tobanka dhammaadkiisa waxaan kaloo keliya aan ka bartaan waxa weeye xanaanada xoolaha iyo iyo qeybta qeyb beeraha ah marka jaamacadda dhigtaa magaceeda waxaa la yidhaha cawdan icust oo biskeliya marka maaha keliya in xanaanada xoolaha lagu barto waxaa lagu barta waxyaala kaloo kala badan waxyaala qeybta engineerinka beeraha qaybtan way fara badan tahay aad waxyar baa lagu barta meel qadiima waayo marka adigu maxaa u dooratay inaad barato xanaanada xoolaha anigu xanaanada xoolaha waxaan u doortay mar maalin maalmaha kamid ayaan waxaan arkay ayaan magaalada aan deganahay ayaan waxaan uga baxay dibadda ayaan uga baxay dibadna waxaan arkay war lo-dan waaweyn lo waaweyn oo dee lo-deeni laba jeer lagu soo laabayo oo caloolo waaweyn oo waxa badan masaan masaan arkay maxay lo-diina waddankii joogtay tan maxay ku kala duwan yihiin ma ma xanaanay ku kala duwan yihiin ma cuntay ku kala duwan yihiin ma biyay ku kala duwan yihiin arrintaas ayaa igu dhalisay kadib waxaan raadiyey iskool xanaanada xoolaha baan raadiyey waan soo helay markaa calaaya kulli xaal marka dambe waan ogaaday differentiga udhexeeya wax xoolaha waddankeena jooga iyo xoolaha jooga differensiga ama farqiga u dhexeeya xoolaheeni iyo xoolaha finland marka aad fiirisay muxuu yahay different weyn weyn weyn baa udhexeeya xoolaheenu ma laha xoolaheenu ma laha xanaano ma laha meel ma joogaan oo kuma sugna waa waxay joogaan waa dee neef waa neef waa waa reer guuraa neefkii waa la rarayaa saddex boqol oo laba boqol oo kilomitr buu kasoo cabayaa haddana laba boqol oo kilomitr kaluu kasoo noqonayaa jidkay kaga dhamaanaysaa energigii iyo biyihii iyo wuxuu soo cabay waxaa la rabaa toddoba cisho inuu neefkaasi biyaha calooshiisa ay ku jiraan oo uu ku qatanaado iyadoo isla hal maalin gudaheed oo enerjigii iyo biyihii uu soo cabeyba ay jidka kaga dhammaadeen waxaa kaloo u dheer dhibaato kale oo tacaddi kalea u dheer oo xanaana oo aan la xanaaneyn aan la si fiican loo xanaaneyn waxaad arkaysaa markab dhan oo xoola ahoo inta sacuudigu inta sacuudiga loo dhoofiyey kadib dib loo soo celiyey ayaad arkaysaa markuu yidhahdo xanuun bay qabaan oo dadkan neefkani stress buu qabaa oo neefkani dhiig dhiiggiisu waa xun yahay waxaa la odhanayaa magaranaysaa rift valley baa marka waxaan kuu sheegayaa differentiga udhexeeya xoolahan iyo xoolaha joogo waddankeeni aad buu wen yahay xoolahan waa la haystaa meel baa lagu xanaaneeyaa cuntaa la siiyaa biyihii oo twenty four hoursaa la siiyaa geedihii baa loo sii guraa inta ay tahay inta kulaylaha lagu jiro jigaalkana geedihii lagureba ayaa halkaas lagu siiyaa meel uma baxaan ma arooraan qof baa la jooga
asadow intii aad joogtay oo aad ku wareegeysay baadiyaha iyo intii aad xanaanada xoolaha ka baranaysay dalka finland waa baadiyihiisa eh ma aragtay qowsaar ul dheer wata oo xoolo daba jooga abadan ma arag waxaan arkay jaamici dhex taagan oo intaasoo jaamacadooda kasoo baxay oo qoraya oo qalin iyo buug sita oo xeradii jooga waan arkay laakiin maan arag qof laleeyahay qofkaasi waa reermiyi oo wuxuu ku socdaa adhibuu soo arooriya ama loobu ceel ku wada indhahayga may qaban waana wax laga yelbaxay
waaya maxaa dhacay xoolaha ma la raacmaya mise meel xere ay ku odan yihiin xooluhu waxay ku jiraan meel hoola bay ku jiraan hoolkaasaa xoolihii lagu hayaa midda labaad waxaan ku sheegaya xoolahana mar kastaba way dhalaan wax dhasha laga celiyo ama ama dee laaca laaca ama geedka ama roobka ama guga wax ku dhalaya maaha waayahay ka waran geeli ma ku aragtay finland geel maadaama aad xanaanada xoolaha
may geel kuma arag lakin waxaan ku arkay waxaan ku arkay sweden sweden baan ku arkay ayaa saddex saddex halaad joogtaa laakiinse halkan waa la keenaa oo poland buu ka yimaadaa ama firo estonia iyo poland iy ayaa laga keenaa iyadoo daawasho loo keeno oo dee geel dee caadiya maaha de geel iska salagan oo laba kurus lahoo yaniga magaranaysa de geel ina quruxda badan oo kale aanu hayn waxaan kale oo hadda aan waxaan kaloo hadeer toole aan dhibaatada hadda jirtaa waxa weeye xoolihii marka la arooriyo hooyada hooyaa aroorinaysa hooyadani uur bay leedahay ama qof bay dhabar ku sidataa hooyadani dhibaata ka soo gaadhaysa hooyadani i- ilmaheedu mustaqbalkiisa wuu baaba wax ma barto hooyadani ma garanaysa ayay dhibaato aada iyo aada xun bay ku qabtaa yacniga nolosha maanta ay ku jiraan waddankeeni marka waxaan ka codsan lahaa m- dadka ay qusayso xanaanooyinka xoolaha wadamada meel kasta ay joogaan soomaaliya meel kasta ay joogaan inay is- wax ka bedel iyo naxariis u yeeshaan dadka reer miyiga oo dadka reer miyiga waa dad aad u dabeecad wanaagsan politicalka ma galaan een, dadka een, wax ma yeelaan een, waa dad soo dhaweyn wanaagsan le marka guryahooda la tago oo ma garanaysa ay gaar ahaan soomaalideena marka la- aan ka hadlaya anigu waa dad wanaagsan waa dad naxariis leh waa dad u quudha oo qofku markuu magaalada ka yimaado waxyaalo fara badan oo isaga u qarsoonaayo oo dahab u ah ayuu u quu- ayay u quudhaan oo adhigay u qalaan caanahay siiyaan waxbay qabtaan dadka soomaalida ah ee xoolo dhaqatada ah ee waddankii jooga waxaan ka codsanayaa dadka inta indhargaradka ah ama xanaano xoolaha ha bartaan ama xil ha u hayaan ha loogu dhiibo inay dadka caawiyaan oo wax u qabtaan oo dadkan bedel dhaba lagu sameeyo
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab asad indha calanle oo ah wiil dhallinyaro ah oo xanaanada xoolaha ku barta dalka finland waxaad dhegaysateen qaybta koowaad dhegaystayaal qaybta labaadna waxaad ku maqli doontaan ee wareysiga cabdiwahaab barnaamijyadeena soo socda halka aad kala socoteenna waa v o a bal aan markana dhegeystayaal ku nasan oo heestaan kudhigeedu yahay dahablamood waxaa ku luqeynaya cabdikariim raas
sidii dalkeenu hoy diraacd u hayso ama dhuldooga lahaad qalbiga deeqde sidii dalkeenu hoy diraacd u hayso ama dhuldooga lahaad qalbiga deeqde dareenka cahashaqu anuu dilaya dareenka cahashaqu anuu dilaya dahablamoodye dumar filka hagiyo adaa u doorohon hablaha deeqahay dahablamoodye sidii daabiibkiyo ibaaqi diintahaad nafta dhawarisaha indhuhu daymadaan miyay ka daalaan haddaanay daawan hurdaba doonaan indhuhu daymadaan miyay ka daalaan haddaanay daawan hurdaba doonaan allaha daaye duqayga weeyaan allaha daaye duqayga weeyaan dahablamoodye dumar filka hageeyo adaa u doorohon hablaha deeqahay
dahablamoodi ayaa dhegeysateen iyo codkii cabdikariim raas iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo inta aan mar kale wada kulmi doono waa nuur xasan nuur buqaari anigoo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo